إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada maamulka ay etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa wiil dhallinyaro ah shalay ku dilay inta u dhexaysa magaalooyinka jigjiga iyo wajaale xubno ka mid a mucaaradka dowladda federaalka ayaa ka soo horjeestay diiwaangelinta qasabka ah ee dowladda federaalka weli ka wado magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya macallimiin ka soo jeeda beesha ajuuraan ayaa gobolka bayloogu soo xiray xalqo lagu baranayay culumta qur-aanka oo u socotay ku dhowaad hal sano isticmaalka baraha bulshada ayaa saamayn ku yeeshay ardada wax ka barta iskuullada ku yaala magaalo ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidamada dacmu sariic ayaa duqaymo culus la beegsaday saldhig ciidan iyo xarun shidaal oo ku yaala dalka suudaan
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa kowda bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan siddeed iyo labaatanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada maamulka ee dowladda xabashada ethoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa wiil dhallinyaro ah shalay ku dilay inta u dhexaysa magaalooyinka jigjiga iyo wajaale faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi maalintii shalay waxaa magaalada haroreys ee u dhexaysa jigjiga iyo wajaale ka dhacay dil loo geystay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo qadar cabdulaahi dilka wiilkan ayaa waxaa ka dambeeyey ciidamo ka tirsan kuwa maamulka ay etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed waxayna ka hor inta aysan dilin kala degeen gaari kadibna isla goobta ayay rasaas ugu fureen taas oo sababtay inuu u geeriyoodo qaar ka mid a ciidamada dilka geystay ayaa si qabweyne ku jirta meydka wiilkan geeyey hoyga ay qadar hooyadii ka deganayd magaaladaasi arrintaas oo argagax iyo cabsi hor leh ku beertay ehelka qadar waxayna si care ku jirta u sheegeen inaanay meydka wiilkooda aasi doonin ilaa ay cadaalad u helaan lama oga ilaa hadda sababta ciidankan u dileen qadar haddaba ciidamadan ay ku adeegato etoobiya ayaa si joogto ah dhibaato ugu haya bulshada ku nool guud ahaan dhulka ay xoogga ku haysato waxayna dadka u geysataa dhac jirdil iyo mararka qaar oo ay si bareer ah u toogtaan dadkaasi maalmo ka hor ayay ahayd mar gudaha degmada shiniile ay askar taabacsan maamulkan jirdil xooggan kula kaceen wiil dhallinyaro ah isku soo wada duubo ciidamadan u shaqeeya maamulka xabashida etoobiya ayaa dhulka ay gumaysato iyo deegaanada ku dhowdhow ee ay xuduudda wadaagaan ka geysta dilal arxandaro ah iyagoo aan kala soocin dumarka carruurta iyo dadka da'da ah xubno ka mid a mucaaradka dowladda federaalka ayaa ka soo horjeestay diiwaangelinta qasabka ah ee dowladda federaalka weli ka wado magaalada caasimadda ah ee muqdisho cabdiqaali macali cabdiweli ayaa ka warramaya dowladda federaalka ayaa maalmihii tegay waxay gobolka banaadir ka waday diiwaangelin qori caaradiis ah oo dadka lagu qasbayo islamarkaana la afduubanayo si codayn xoog ah looga qaado waxay dadka kala degaysaa gaadiidka dadweynaha iyadoo sidoo kale goobaha waxbarashadana isweerka qabanaysa si dadka ay ugu qasabto mashruuca doorasho qof iyo cod ay ku sheegtay ee lagu diidan yahay qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka oo kale ah shariif sheekh axmed madaxweynihii dowladdii ku-meelgaarka iyo xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalk ayaa cambaareeyey tallaabadan ay ku dhaqaaqday xukuumadda filla soomaaliya iyagoo mashruucan doorasho qof iyo codka lagu sheegay gebi ahaanba kasoo horjeestay xasan cali khayre ayaa waxaa lagu sheegay doorashada ku tilmaamay mid gacan ku samays ah oo aan xaqiiqo ahaan jirin islamarkaana ay dowladdu federaalka dadka cabsigelin iyo qafaal ku hayso shariif sheekh axmed ayaa sheegay in ay tahay isdiiwaangelin hubaysan oo qori caaradii ah iyo cadaadis iyo qasab bulshada lagu hayo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa ka shaqaynaya sidii uu mar kale ugu soo noqon lahaa madaxtinimada filla soomaaliya taas oo ay aqoon-yahanadu iyo siyaasiyiintuba sheegayaan in aysan suuragal ahayn maadaama uu ku suntan yahay mid dalkii xaraashay dadkiina barakiciyey isagoona khayraadkii uu dalka lahaa u gacangeliyey shirkado iyo dowlado shisheeye haddana uu mar kale u hanqaltaagayo sidii uu u dhammaystiri lahaa boobka uu ku hayo kheyraadka dalka inta uusan dalka isaga cararin maadaama uu ku fashilmay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab macallimiin ka soo jeeda beesha ajuuraan ayaa gobolka baay loogu soo xiray xalqo lagu baranayay culumta qur-aanka kariimka ah oo u socotay ku dhowaad muddo hal sano ah warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
وتم الختام بفضل الإله بلغنا سويا ختام الفصول وغيث تهنى بغرس waa munaasabad ka dhacday deegaanka cadaadgari oo u dhow degmada diinsoor ee gobolka baay ee koonfurta soomaaliya taas oo sidaba boorka laga dheehan karay loogu magacdaray sheekh cabdulqaadir cuthmaan yarow oo loo garan ogyahay sheekh cabdulqaadir kumandos oo ay diyaaradaha dagaalka ee dowladda maraykanka ku duqeeyeen degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ahaana samafale iyo aabbo garab qabta dadka ducafada iyo masaakiinta ah waxaa munaasabadan lagu soo xirayey xalqo socotay muddo ku dhow sanad oo loo qabtay macalimiin gaarayay soddon iyo lix mucalim oo ka dhashay beesha ajuuraan kuwaas oo lagu baray tasxiixa qur-aanka kariimka ah iyo culuumtiisa xiritaanka xalqadan ayaana kasoo qayb galay culimaa udiin nuqabo waxgaradka deegaanka ah iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada lagu dahfuray ayadaha qur-aanka kariimka ah qoolka alle waxaana goobta ka aqriyey mid ka mid ah mucalimiintii muddada sanadka ah baranaysay tasxiixa qur-aanka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
markana waxaa makrofanka lagu soo dhoweeyey maamulaha madarasada oo ka warbixiyey maraaxishii ay soo martay iyo duruustii ay mucalimiintu ku barteen ee madarasada ee loo magac daray ashahiid sheekh cabdiqaadir cuthmaan yarow waxaa la furay bishii muxaram oo labaatan marayso ayay ka furantay qaryada cadaadgari waxay furnayd toban bilood tobanka bilood waxay ku ekeed bisha dulqacda oo labaatan markay ahayd ayay madrasada ay ikhitaamkeedii oo ku dhammaaday ilaa afartan macallin ayaa markii hore loo bilaabay dad yaroo cudurdaar iyo wax ay galeen waa jireen hadda waxaa maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala u waafijiyey in la dhameeyo loo dhameeyo soddon iyo lix arday تمنيت هذا اليوم أن يكون معنا الشيخ العالم المجاهد الماجد الليث الغشمشم الشهيد بإذن الله نحسبه كذلك والله حسيبه تقبل الله في عداد الشهداء وحشره مع السعداء لكن اختاره الله في كل يوم للجنان قوافل شهداء راض عنهم العلام ماذا أقول بوصف ما قاموا به عجز البيان وجفت الأقلام قوافل شهداء راض عنهم العلام علام ماذا أقول qaar ka mid ah nuqabada beelaha dega gobolka baay ayaa iyagana ka hadlay munaasabadda kuwaas oo si weyn ula dardaarmay mucalimiintii xalqada loo soo xiray alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan allahiinay kulmeen makaankan sharafta leh oo inta muslimiin ah in hal kulmeen oo ilaahay diinshayna mayla ahaayo ikhtitaam kitaabka ilaahay culmo barati in hor sugunta wujuuhdiion eed ingu nuuruhayaan marka alxamdulilah ilaahay aan ka mahadnagaan intaas
macallimiinta waxaan u sheegayaa waad arkaysaan haybadda maalinkii idinkoo culummo ahaa ku xisaabtama intaas mii maraha idinka aad laheedeen ayaa buluug tukada loo furay bishii tobnaad maalinkaas iyo bishaan labaatankeedii intii u dhexaysa intaasaa waxa lagu shubaya si hadda la culummada ay noo sheegaysa bishaan labaatankeedaa la soo xiray sidoo kale waxaa xafladda kelimad ka soo jeediyey malaaq cabdiqaadir qooshow oo ah naqiibka beesha ajuuraan qaybteeda degta gobolka baay isagoona mahadnaq kadib macalimiinta kula dardaarmay inay kasoo dhalaalaan kaalintooda
waxaan aniga kelmadiig soo gaabsanaya ma badinayay waxaan leenahay martida qiimaha badan leh oo gobol iyo degmo ka timid soo dhowaada ayaan leenahay marxaban bikum rabiman macakum deegaankan insha allah xalqadaa maanta loogu magac daray sheekh cabdiqaadir kumandos ilaahay waxaan marmaad mar saddexaad aan mahad aan dhammaad lehen uga celinaynaa ilaahay ikhtiitaamkeeda wanaag iyo khayr nagu soo gaarsiiyey gebagabada munaasabadda ayaa waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaan laga qaaday ardayda iyadoona mucalimiintii kaalmaha hore galay la guddoonsiiyey jaa-isooyin kala duwan halgada may wadata halqaadkasay marka oo wilaayada kufurun halgadii tum isagaalaad oo wilaayada kufurunta iyo oo macalimiin walka bardaaya alxamdu lilaah tumii kow qof mumtaasa nagada tumii kow qof intafali mumtaasiinu mumtaas may buwada jidanka saraytu yaa maca tafaawutin tumiko qof yoona jayd jiddan iyo jayd jiddan darjada lamaad sagaalan ilaa siyeetan dhahayd liqofna jayido waxaan sidoo kale codbaahiyaha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan la dhex qaadnay qaar ka mid ah mucalimiintii muddada sanadka ku dhow u socotay xalqada iyagoona ka warbixiyey xalqada iyo duruustii ay ku qaateen magacaydu waa faysal cabdulaahi nuune deegaanka aan joogana cadaadgari ee walaayada baaya al islaamiya maxaafado diinsoor waayahay n waxaa muddo idiin socday oo sanad ku dhow n dowro ama xalqaad oo lagu saxayay n qur-aanka kariimka n marka bal ka waran n maxaad ka faa'iidaysateen xalqadaasi oo muddada lidiin qabtay oo sanadka ku dhow socotay maxaad ka faa'iideen oo aad ku barateen xalqadaas waxa aan ku faa'iidnay qur-aanka kariimka oo tajwiid loo akhrinayo sida uu kusoo degay iyo tasxiixa waxaa kaloo aan ka faa'iidnay qur-aanka culuumtiisa sida makhaarij alxuruuf iyo sifaadkiisa taysiirka jasariga tuxfaha iyo aad kutub ka hadlaya aadaabta qur-aanka ee la magaciisanu yahay tibyaan gobolka baay ayaa ah gobol si wanaagsan loogu barto qur-aanka kariimka waxaana bulshada ku dhaqan badankooda ay yihiin kuwa xifdisan kalaamka allah subxaanahu wa tacaala
غزير الهطول فيا رب بارك لنا في المسير وجمل خطانا بخير القبول أدم ربي غيثا معينا لنا
isticmaalka baraha bulshada ayaa saameyn ku yeeshay ardada wax ka barta iskuullada ku yaala magaalo ka tirsan gobolka jubbada hoose tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya cadnaan xaajim xuseen
mid ka mid ah dhibaatooyinka la degay qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayaa ah isticmaalka baraha bulshada kuwaas oo dad badan seejiyey wakhtigooda islamarkaana dhaxal siiyey dhibaatooyin caafimaad iyo kuwo kale macalimiinta iskuullada ku yaala magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegeen in isticmaalka baraha bulshada ay dhibaato weyn dhaxal siiyeen ardayda sidoo kale waxa ay sheegeen in ardaydu aysan soo diyaarinaynin casharadii loo diray kuwaas oo wakhtigooda ku lumiyey taleefanada iyo isticmaalka baraha bulshada iyagoona geesta kale fariin u diray waalidiinta ubadkooda dhigata iskuullada runtii annaga ka bahda waxbarashada marka la yidhaahdo moobeelka iyo dee waxyaalahan ka dhalanaya laga fiirsado culeys badan buu nagu hayaa dhib badan buu nagu hayaa laakiin si gaara dhinaca waxbarashada dhib badan buu ku hayaa marka ardaygii oo cashirkii loo diray ee layliska ahaa ee guriga inuu kaga soo shaqeeyo aan kasoo shaqaynaynin akhriska cashiradii kale la rabay laftooda inuu dib u akhriyo usan soo akhriyayn ardaygii isagoo caadi uun iska imanayo aan waalidiinta u fariindiri lahayn annagoo bahda waxbarashada in ay ardayda ay mar walba inuu ka warhayo oo dee goobaha waxbarashada inuu ku ogaado ka warqabo aroortii markuu soo aadayna mobeel inuu ka reebo ku wacyigeliya mobeelka inayn caruurtu la tegin iskuullada maadaama oo ilmuhu caqli ku filan ayaga aysan haysanin inaan taleefonka marka horeba loo gadin kan ay ayagu haystaanna aysan siinin sababtoo ah waxaa laga yaabaa markuu iskuulka kasta lix sac ka rawaxo ilaa inta habeenkii oo dhan dhiskii dambe oo dhan inuu indhaha ku hayo waxaa laga yaabaa caafimaad darre inay ilmihii soo gaarto oo caawa dhan laga yaaba indhaha inuu ku taago mobeelkii waxaa laga yaabaa ilmihii inay fahmala'aan soo macnaha soo gaarto caawa dhan unsa seexan oo taleefonka ku mashquulo waxaa laga yaabaa ilmihii fasahaad badan oo akhriya adduunba noloshiisa aanu fiicnayn inuu macnaa ee uu meeshii ku arko oo uu sameeyo sidii sababta oo qofku wuxuu u badan yahay marka dambe wuu iska raacayaa waxaa loogu yeero social mediyaha ama baraha bulshada ayaa ah waxyaabaha ugu badan ee lumiya waqtiga isagoona ay usii dheer tahay faafinta fisqiga iyo fasahaadka ummadda waqtiga waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu qaalisan dunida rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ayaa inoo sheegay laba nimco oo ay dad badan ku kadsoomeen waa caafimaadka iyo firaaqada haddaba aynu ka wada faa'iidaysanno labadaas nimco oo adduun iyo aakhiraba lagu liibaanayo warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada kooxda dacmu sariic ayaa duqeymo culus la beegsaday saldhig ciidan iyo xarun shidaal oo ku yaala dalka suudaan maleeshiyaadka r s f ayaa duqeymo xoogan ku burburiyey xarun shidaal iyo saldhig ciidan oo ku yaala magaalada kooste ee dalka suudaan kuwaas oo geystay khasaare lixaad leh sida ay sheegeen saraakiil militari oo u warramay wakaaladda ah wararka ee f b dad goobjoogayaal ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay maqlayeen jugta qaraxyo waaweyn oo ka dhashay xarunta shidaalka kadib markii diyaarad daroon ah ay duqeyn la beegsatay waxaana hawada magaalada qariyay qeyq madow oo ka soo baxayay halka uu qaraxu ka dhacay duqaymahan ayaa imaanaya iyadoo ciidamada dowladda suudaan ay guulo la taaban karo ka gaareen sida ay sheegeen dagaalka ay kula jiraan kooxda r s f iyagoo kala wareegay xarumo militari oo muhiim ah warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga naga intaa